wasaaradda qorsheynta maalgashiga iyo iskaashiga caalamiga ah ee jubbaland ayaa hirgelisay barnaamij online ah oo lagula soconayo mashaariicda laga fuliyo jubbaland hay-adahana u fududeynaya inay iska diiwaangeliyaan nidaamkan cusub ee ay wasaaraddu soo kordhisay ayaa looga leeyahay isla xisaabtanka iyo dabagalka mashaariicda laga fuliyo deegaanada jubbaland haddaba wasiirka wasaaradda qorsheynta maalgashiga iyo iskaashiga caalamiga ah ee jubbaland cabdiraxmaan cabdi axmed ayaa ka warbixiyay barnaamijkan cusub iyo ujeedada loo hirgeliyey sanadkan waxaan ka fikiraynaa sidii looga guuri lahaa in shahaadada gacmaha lagu qoraayo iyo hay-aduhu inay xafiisyada imaadaan looga maarmo waxaan la imaana barnaamij online ah oon rabno hay-adaha hadday caalami noqdaan iyo hadday maxali yihiinba inay soo dalbadaan foomamkii ay ku dalban lahaayeenoo u kala soocan midda caalamiga iyo midda maxaligana systemkaad ay ku jirtaad ka helaysaan marka n g o registrationka wixii beri ka bilowdo hadduu ilaahay raalli ka noqdo waxaan rabnaa hay-aduhu lacagaha annaga marka wasaaradda qorsheynta markay foomka soo buuxiyaan ay soo diraan oo notificationka noo soo dhacdo inay buuxiyeen ayaga waxaa la dhihi lacagta shub automaticalina waxa u soo bixi accountka maaliyadda jubbaland lacagta halkaasay ku shubayaan annaga waxaa noola soo diraya resiidkii lacag ku bixiyeen markaa kadib annagana u broses garaynaynaa shahaadadoodii inay qaataan annagana isma arkayno hay-ad lacagtoodana arki mayno sababta ugu weyna u sameynana waxaa waaye inaan sare u qaadno isla xisaabtanka iyo hufdhaanta dowladda iyo in la casriyeeyo nidaamka dawliga ah qodobka waa qodob qodobka labaad waxaa laga cadaadi jiray mashaariicda jubbaland ka socda xog ogaal inaan laga ahayn matalan mashaariicyada ka socda deegaanada kala duwan hay-adihii mashaariicday soo qaadanayaan waxaa laga yaabaa qaarkood inay dowladda soo marin intaasoo hay-adaha geda ka shaqeynaya waxay qabanayaan lama ogo dowladdina ma ogto mashaaricyadu waa kala daadsan yihiin waxaan keenay barnaamij la yiraahdo jubbaland aid management information system oo lagu maareynayo la isugu noodaberidayo mashaariicda jubbaland markay hay-addu imaato oo wasaaradda qorsheyntu ka soo dhacdo dokumentkaa lagala wareegaa oo mashruuca oo maxaa lahay ku qoran mashruucan goormuu bilaabani sanad kuu dhammaanaya valuega ama lacagta budgetka mashruucaas yaa fulinaya lacagta deeqbixiyaasha kuwa waaye sectorkee waaye ma sociala mase maxaa la dhahay ma sectorkee waaye ma livelihooda mase ma stabilizationa mase development meeshay ku caddahay ugu dambeyntiina goormuu dhammaanayaa intaasoo xog ah ku jirta oo laga heli karaa intee laga fulinayaa kow systemkan marka wuxuu sare u qaadayaa isla xisaabtanka iyo hufnaanta iyo waxaa la yiraahdo duplication markii hore boqol mashruuc oo isku egaa kismaayo ka socota afmadow iyo doolowna waa qatan yihiin adigii xog ma haysid oo hay-adda ma dhihi kartid intaa laga baahan yahay inta u wareeg